xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada soomaaliyeed kaa oo sababay xayiraado dhan walba ah oo ay ka mid tahay ganacsigii iyo waxbarashada guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta isnaay ee magaalada jowhar ayaa sheegay in dad ka badan toban ruux ay cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyoodeen deegaanada gobolka hiiraan xoogoo dadoo xataa saameyn ku yeeshay waa jirtaa dad naga dhinta waa jiraa laakiin qur-aankii la akhriyaa ilaahay nagu badbaadiyey gobolka hiiraan marka la yirahdo gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne cudurkan saameyntiisa waa aaday u yarayd yacni maxaana keenay seefta shindaran oo door weyn ka qaadatay oo barnaamijkan faradhaqa iyo nadaafada iyo yani runtii barnaamij mashruuca ee keentay awaamirtii iyo waxyaabihii loogu talagalay wacyigelintiina sidii loogu talagalan fulin markii lasoo tiri kooba dadka ma badneen marka xaafadaha la yiraahdo adiga ilaa toban iyo shan labaatan tiro noocaas oo kale waad garanaysaa marka tira noocaas marka inay aada u yar tahay oo meelaha qarag marka loo fiiriyo boqol iyo sabti laleeyahy annaga marka tiraas aaday u yareed oo aaday macnaa culays ku saaray taana waxaa keentay dadaalkii la sameeyey oo maamulka ay galeen iyo hay-adihi ay galeen gaar ahaan ee hay-adaha caafimaadka shacabku sa dhinaca kale sheekh xuseen ayaa xusay in weli gobolka hiiraan ay ka socoto wacyigelinta xanuunka kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan suurtagalnimada in mar kale uu soo laba kacleeyo xanuunkan marka anagoo cabsi badan ka qabno in mar kale oo cudurkaas haddane oo faafo oo markaas uu keeno dhibaato kale oo dad uu ku dilo saasaan anigoo aan ka taxdirayne anigoo ka taxdirayna ayaa bacd allahi subxana wataala asbaabti qaadanay marka wacyigelintiin waa socotaa marka hadda aan kuu sheegayo gobolka hiiraan gaaraha magala madaxda beledweyne waxaa ka socota wacyigelintaasaa ka socoto maadaama aan maqalnay in cudurkaas mar kale uu kusoo noqda adduunka oo meelo badan oo farbaan ku ahayo taasaa keentay waxtaa inaan xadidno dadka soo gelaaya gobolka gaar ahaan magala madaxda bele dadka soo gelaaya iyo dadka ka baxayaba inaan si gaara oo la socono gaar ahaan meelaha laga dhoofayo elaboorka oo kale iyo aan markaa aan geyno dad ay hawshaas ku shaqale oo barnaamijkaas aad u yaqaano si loo hubiyo qofka imaanayana loo hubiyo oo soo gelaya kan baxayana loo hubiyo ugu dambeyn waxa uu bulshada ku nool deegaanada hirshabelle ugu baaqay in ay ka fogaadaan wax walba oo keeni karo inuu faafo xanuunka covid sagaal iyo toban ayna ku dadaalaan nadaafadda anoo ka faa'idaysana fursadda isiisa radio isnaay bulshada ku dhaqan reer hirshabelle guud ahaan waxaan leeyahay haddee in aad markaa aad inta laga fogaa karo wax kastoo keeni kara in cudurkaas coronavirus uu dib noogu soo noqdo taasoo qayb ka ah nadaafad darida ay ugu horeyso oo sidii talada loogu siiyey gacmaha la dhaqo salaanta la yareeyo kulummada la yareeyo la kala fogaado taasaan marka ayagana uga baaqaa iyo allah subxana wa taala inaan guud ahaan aan tala saarano muddooyinka dambe waxaa sii kordhayo cabsida laga qabo in mar kale uu soo laba kaclayo coronavirus xilli dunida meelo ka mid ah ay la daaladhacayaan mawjadda labaad ee cudurkan